kalena qarax maanta lala beegsaday guriga guddoomiye ku-xigeenka degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho waxaa ku dhintay wiil afariyo toban jir ah oo ay diris ahaayeen guddoomiye ku-xigeenka ma jirto cid kale oo wax ku noqotay weerarkaasi liibaan cali maxamed nuur oo abti u ah wiilka dhintay oo jooga magaalada gotemberg ee dalka sweden ayaa cashe ibraahim aadan cashe cuud waxa uu faahfaahiyey sida uu qaraxaasi u dhacay
marka horeyse aada umahadsan tahay jazakallahu khairan tacsiida iyo tacsiisay marka xigta wiilka horta abti ayaanu ahay oo waxaa dhashay walaasheeda iga weyn ayaa dhashay fashiye cali maxamed nuur marka wiilka qaraxa wuxuu kula dhacay maxaa wadajiir marka waxaana lala eeganayay gudoomiye ku-xigeenkii hore ee amniga iyo iyo siyaasadda cabdullaahi xasan asrax shaarki ayaa layidhaha gurida gudoomiye ayay waxay ku xireen miino qarax miino ayay ku xireen daaqadana way ku xireen markay marka daaqada ku xireen ayagoo u ugu dan lahaa mart markuu gudoomiyaha mart irinta kasoo baxay in qarax ay la eegtaan haddii uu kaas ka badbaadan ay daaqada ugu xireen kadib ayaa qaraxii daaqadii ay markii waxaa dhacay qaraxii irinta ayaa qarxay markuu qarxay marka raaj waa la kala carray walaashii caruurta yaray la carartay markii wiilkii qaraxa ku dhimanaya abti u ahay sariirtuu jiifay markii wiilka kaweynaya abo qaraxa dhaha soo carar markii wiilka uu istaagay daaqaduu fiiri wuxuu hore daaqada laga hadlaya daaqada suma ku eegay qarashii daaqada ayaa qarax ayaa dhacay kadib markii qaraxii wuxuu dumiyey marka qolkii uu jiifay iyo qolkii oo daaqada ugu xiray gudoomiyaha lahaa ayaa ayaa dumay wiilkiina meesha ayuu si xun ugu dhintay allah naxariise allahu naxariiste marka wiilkan dhimanaayo ee aad abtiga u tahay guriga qaraxa lagu xiruu ku jiray maya guriga qaraxa lagu xiray iyo guriga asiga uu jiifay way isku dhegyihin laba guri oo isku dhegan waaye guryaha soomaalidana badanaa way isku dhegyihin luuq yar ayaa udhexeeya marka guryaha way isasaariyin marka laba guri isaaranay ahaan isku dhegan marka luuq yaraa udhexeeyey marka luuqii ayay soo galeen luuqii markay soo galeen daaqadii ayay meesha ku xireen marka labada daaqadna way issaaran tahay oo way iska soo horjeedaa laba daaqad isku dhegeen issaaran oo luuqa udhexeeya daaqadii markay ku xireen daaqadii ay ku xireen iyo qaraxin qarax aad u xoogan u ahaa qarax aad u weynaa daaqadii iyo maca qolkii ay ku xireen ugu dumay iyo qolkii maarkii wiilka iyo abtii waa ku jirayna macan daaqadii wixdan baaba daadatay wiilkii meesha ku dhintay marka sidaan hadalkaaga ka garta liibaan wiilkaad abtiga u tahay allahu naxariistee wuxuu ku dhintay qarax aan isaga loo wadin isagoo gurigiisa jooga ha gurigiisu joogay qarax looma wadin qarax gudoomiyaha loo waday laakiin wuu wuu sababsaday qaraxi waa gartay marka marka yaa kaloo qoyska kamida oo wax ku noqda qaraxaasi gurigaas qabsaday aan loo wadin wiilkaas bes abtigu ahay ayaa ku dhintay oo afar jirsi ah oo ayaa ku dhintay dalmar jaamac cabdullaahi liiraadmayo ayaa ku dhintay waa wiil afar toban jir uu ahaa oo markaa dadka wax wax soo baxa ayuu ahaa oo runtii aad waxbarashada ugu fiicnaa oo dadaal badnaa oo hataa walaashii ay la tacaali jirtay ee ku fikiraysay inay jaamacad dibadda u geyso turkiya inay ugeys ku fikirayso ayuu ahaa wiilkaas ayaana ku dhintay runtii waana waana musiibo nugu xasanata ayay tahay oo runtii aan la murugeyn la ceeshoon gurigaas uu ku dhintay wiilkaas adabtiga oo ahayd dalmaryare yaa kaloo guriga la joogay oo markaas ku sugnaa guriga waxaa la joogay hooyadiisa oo aniga walaasheeda ah iyo caruurtii la dhalatay oo ilaa sagaal caruur ka kooban ayaa guriga wada joogeen iyo aabihii hataa oo marka salaadii fajarkii mid uu joogay marka wiilka qolka ay ku jirayna marka qolka uu jiifay waxaa la jiifay wiil asiga ka weyn oo asigana abti u ahay oo asiga ka weyn oo salmaan jaamaca la yidhaahdo salmaan jaamac cabdullah amin la yidhaahdo ayaa qolka la jiifay markii qaraxii koowaad oo iridda uu dhacay iridday qaraxkooda oo iridda lagu xiray gudoomiyaha markuu qaraxi dhacay jugtiin aad u xooganeed oo xaafad dhan ayaa laga maqlay kadib markii waa la sasay dadka dhan waa la naxay walaashii markii carruurtii yareen la jirtay ee gacanta ku qabatay weela carabtay soo carar soo caray tiri markii wiilkii ka weynaa kan dhimanayay asina wuu wuu caray indugsi markas abo soo carar soo carar qaraxda soo caroyay markii wiilkii tiisaa meesha ku ejeen marka daaqadii uu istaagay daaqadii fii hooy daaqada laga hadlayo uu daaqadii istaag fiiraysiiray uu kacay qarxiyaa kumid sidii mar qarxi ku saabsaday wiilkii uuna ku dhintay adiga goormaad maqashay aniga waxaan maqlay saakii aroortii waan hurdayay ayaa telefoonkii ayaa dhowr jir lagu soo celiyey oo waa laga soo reerkii waa laga soo wacay oo dhowr telefoon aa laga soo wacay telefoonkii marka gariinkii gari ay ku xidhaan gariinka markuu garin gari waa markuu iga baqi marka waxaa yiri waa fiiri telefoonkaa fiiri inuu wadankayga arkay soomaali reerkii familka arkay waa maxay dhowr jeer laysoo wacay waa naxay markii waxaa yiri maxaa dhib baa dhacay markaasaan telefoonkiisas marka u fiiriyey ayaa way sii go-ay mesajkii ayaan arkay oo layidhi allahu naxariisto wiilkii waa naxay markaasaan aan telefoonkiia ku celiyey markaan ku celiyey ayaa layidhi wiilkii wuuna uu dhintay allahu naxariis wuuna go-ay hadeertan ayuu dhintaa lagu yidhi marka hadeertan salaada fajir markaa kelimi hadeertan ayuu dhintaa layidhi oo qarxi sidaa lagu sharay marka qarxi inuu ku dhintay sidaasay marka qaraxiina kuugu sharaxeen sidaasay ugu sharaxeen marka oo aan aan u hubiyey oo aan la hadlay abaayaan la hadlay oo aabbaan la hadlay oo wiilka asiibka weyn aan la hadlay oo qolkii la jiifay iyo gudoomiye xataa gudoomiyaha ee qaraxa loo waday gabadhiisa ayaan la hadlay gabadhiisa weyn ayaan la hadlay oo markii dhowr dhowr qof oo familka kamid ah oo laba dhinac ayaan la hadlay oo aan aad uga soo xafiisay ilaahayna ha u naxariiso wiilka amiin marka hadda qoyska intiisa kale xaggee jiraan
qoyska hadeetan waxay joogaan xamar hadeetan hadda ayay waxay ka yimaadeen duugta wiilka ay hadda usoo duubeen hadda ayay ayay wiilkii qabrigiisa hadda kasoo qaateen
kaasina wuxuu ahaa liibaan cali maxamed nuur oo u waramayay cashe ibraahim aadan